kadib markii dib loo doortay donald trump wuxuu bilaabay tallaabooyin uu wax kaga qabanayo hoos u dhac dhanka dhaqaale haysata dowladiisa tallaabadii ugu horreysay oo dhankaas u qaaday ayaa noqotay in la joojiyo howlaha warbaahinta dalkaas inteeda badan iyadoo la fulinayo amarka trump idaacadda v o a waxay shalay fasaxday in ka badan kun iyo saddex boqol oo shaqaale ah sida laga soo xigtay agaasimaha idaacadda oo la yidhaahdo michel shaqaalaha la fasaxay ayaa isugu jiro weriyaal barnaamijyo saaryaal iyo kalkaaliyaal agaasimuhu wuxuu sheegay in arrintan ay saameyn ku yeelan doonto ku dhowaad konton idaacadood oo afaf kala duwan ku hadla kuna jirta laanta soomaaliga ee codka maraykanka waxaan aada ugu murugooday markii ugu horreysay muddo siddeetan iyo saddex sano ah voice of america waa la aamusiyey sidaasi waxaa yidhi agaasime michel marba marka ka dambeysa waxaa soo yaraanayaa saameynta maraykanka ee caalamka maraykanka waxaa ku dhuftay sanadkan dabeelo iyo daadad sidoo kale dab ayaa gubay magaalooyinka waaweyn iyo dhulkaymo ah